إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa mid ka mid ah haweenka magaalada muqdisho ku dilay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya hoggaanka guud ee alqaacida ayaa ka tacsiyeyey dilkii sheekh abuu muscab cabdilwadu uu faransiiska ugu geystay gudaha dalka maali madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale baaq u diray hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaasi oo qaarkood aysan isku wacnayn hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa xilalkii ka xayuubiyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada dowladda federaalka iyo tan jabuuti ayaa ka soo horjeestay war ka soo baxay ururka jaamacadda carabta kuwaasi oo masar ku garab istaagay khilaafka ku saabsan biyoxireenka webiga niil mid ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed ayaa baaq u jeediyey ummadda soomaaliyeed ee hadba ku hungoobaya maamul shisheeyuhu dhisay indheergarad soomaaliyeed ayaa ka hadlay ujeeddada ka dambaysa marin habaabinta ku socota dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka la midka ah oo diyaargarooba dhegaystayaal warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afarta bisha dulqacada sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa muqdisho ku dilay mid ka mid ah haweenka ku dhaqan gobolka banaadir wararka inaga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka in xalay si bareer ah muqdisho ugu dilay mid ka mid ah gabdhaha ku dhaqan gobolka banaadir taasi oo la socotay mooto bajaaj xamdi cabdulaahi oo ka tagtay goobteeda shaqada ayaa kusii jeeday xaafadeeda iyadoo maraysa agaarka warshada caanaha ee gobolka banaadir ayaa mootadii ay la socotay waxaa rasaas ku furay mid ka mid a ciidamada dowladda federaalka rasaastaasi oo ka haleeshay madaxa ayaa sababtay in durbadiiba xamdi ay goobta ku nafweydo waxa ay ahayd haweeney caanka ah qaybo ka mid a gobolka banaadir taasi oo xarun isqurxin ah ku leh waddada maka almukarama ee magaalada muqdisho ilaa iyo hadda askariga dilka geysta ayaanan gacanta lagu dhigin waxaana uu ku biirayaa askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo muqdisho ku laayay dad rayid ah ilaa iyo haddana aysan jirin cid soo qabatay oo u maxkamadaysa falalka ay geysteen hogaanka guud ee alqaacida ayaa ka tacsiyeyey dilkii sheekh abuu muscab cabdilwadud kaasi oo faransiisku dil ugu geystay dalka maali waa kan salmaan axmed jamacaadka jihaadiga ayaa weli ka tacsiyeynaya istishaadka sheikh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam kaas oo uu faransiisku ku dilay weerar uu ka fuliyey waqooyiga dalka maali mu'asasada warbaahineed ee assaxaab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida kaas oo looga tacsiiyey istishaadka sheikh abi muscab cabdilwaduud waxaana bayaankan oo ku qoran luqadda carabiga uuna ku saxiixan yahay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ummadda muslimka ah looga tacsiyeeyey istishaadka sheikh abi muscab cabdilwaduud waxaana la sheegay in istishaadkiisa uu qalbigu saameyn ku lahaa hase yeeshee ay sabrayaan iskuna sabarsiinayaan nusuusta sharciga ah iyo tamanigii uu nebiga sala allahu caleyhi wasalam tamaniyey inuu cimrigiisa shahaado ku khatimo waxaan ummaddeena qaaliga ah iyo dhallinyaradeeda baarayaasha uga tacsiyeynaynaa istishaadka sheikh almujaahid almuraabit abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii jamaacada qaacidatuljihaad ee wadamada maqribulislaam waxaan sidoo kale u tacsiyeynaynaa ehelkiisa kuwii jeclaa iyo walaalihiisa oo idil waxaana leenahay allah wuxuu leeyahay wixii uu qaato isaga ayaanale wixii uu bixiyo shay kastana wuxuu leeyahay ajal go-an ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayna baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab waxaa sidoo kale bayaankay mujaahidiinta alqaacida allah ka baryeen inuu ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam siiyo bedelka sheikh abi muscab cabdilwaduud algeeriya iyo wadamada maqribulislaamna ka soo saaro hogaamiye la mida sheekh abi muscab cabdilwaduud oo islaamka u difaaca sidii uu sheekhaas u difaaci jiray ummaddana u tura sidii uu sheekhaas ugu turi jiray ee sida bayaanka lagu sheegay waxaana la sheegay in sheekha shahiidka ah uu culeysyo badan la soo noolaaday intii lagu guda jiray masiiradiisa jihaadka ee dherarsan ku dhowaad soddon sano wuxuuna ummadda u noqday xidig dadka wareersan ku hanuuniya ee waddada allah casa wajalla adduunyada ayuuna isaga tegay dhaldhalaalkeedana waa uu furay isagoona markii dambe soo haleelay ragga buuraha ilaa ugu dambeyn uu ka mid noqday mid ka mid a tiirarkooda sida bayaanka lagu sheegay qaybaha dambe ee bayaanka waxaa lagula hadlay mujaahidiinta alqaacida ee maqrib ulislaam waxaana lagu yiri ugu dambeyn waxaan fariintan u diraynaa walaalaha jihaadka iyo istishaadka waxaana ku leenahay haddii aanay jiri lahayn nusuusta nagu boorinaysa sabarka iyo la sabartanka cadowga weysmada abi muscab waxay lahaan lahayd sha'ni kale laakiin waa musiibo culus oo aan loo dulqaadan karin iyo fajicise murugo leh oo qalbigeena dhaawacday ayaa lagu yidhi bayaanka wuxuuna intaas sii raaciyey hase yeeshee ma odhanayno ilaa wax allah raaligeliye mooye ee qalinkuna wuxuu horay u qoray wixii dhici lahaa manana anficayso allah ayaan ku dhaaranay waxaan sabarka ka ahayn waana qadarta allah wixii uu doono ayaana dhaca wa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa lagu yidhi bayaanka mujaahidiinta alqaacida waxay sidoo kale ballan qaadeen inay kusii sugnaan doonaan oo ay ku sabri doonaan dagaalka ay kula jiraan ee maraykanka iyo faransiiska iyo dowladaha safkooda ku jira ilaa baa lagu yidhi bayaanka aan ka haleelayno nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa bayaankan tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida waxaa ka horeeyey bayaanaad ay soo saareen xarakat al-shabaab almujaahidiin iyo mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab kuwaasoo ummadda muslimka ah iyo guud ahaan mujaahidiinta caalamka looga tacsiyeeyey istishaadka asheykha bimuscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab waxaana muuqanaysa in asheykh bimuscab cabdilwaduud uu makaano ku dhex lahaa mujaahidiinta sidaba laga dareemayo bayaanaadka ka soo baxay saaxaadka saddexda ah ee aynu soo gudbinay bayaanaadkooda kuwaas oo kale ah bariga afrika jasiirat alcarab iyo hogaanka guud ee alqaacida mid ka mid ah neergaradka soomaaliyeed ayaa baaq muhiim ah u jeediya ummadda soomaaliyeed ee hadba ku hungoobaya maamul shisheeyuhu dhisay warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdullah yaasiin jaamac nabadoon shariif shaacib maxamed horeyna uu ahaa korneyl ka tirsanaa ciidammadii kumaandooska soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka soomaalidu ay baraarugaan waxa uu sheegay in halgod marar kala duwan laga qaniinay taasna ay tahay inay ka waantoobaan oo ay dhug iyo dhimir u yeeshaan halka dhibaatadu ka haysato wuxuu sheegay in marar kala duwan madax iyo maamullo shisheeyuhu ay dhiseen loo keenay soomaalida islamarkaasina had waliba ay u hanqaltaageen ayna u arkeen inay horumar sidaasi ku gaarayaan laakiin ay ku hungoobeen war ilaahay baan idinku dhaariya maanta xamar maxaa ka yeerahaya war xamar ma ammaan baa yaalla war xamar ma kala dambayn baa taalla ma islaamnimaa taalla nimankaa waxa ay samaynayaan nin kasta oo miskiinah nin kasta oo xaq leh nin kasta oo dulman maanta ma xaqiisuu helayaa maalin walba ma halgodaha laydinka qaniinaya waxa meesha ku aruursan ee gaalada u dabadhaqaya bal xagga ii dhig ma inta kale ee bannaanka joogta ah xaqiiqada arkaysa eeba miyirkoodii uu joogo hadday kacdo miyay kuwa taagnaan karaan waxaan leeyahay aniga soomaaliyay isdaba qabo dadka islaamka ahow oo maaragtaaye riddada meesha ay joogto joogow waxa dhacaya waad aragtaane maalin walbo intii laidiin digay oo laidiin digay oo laidiin digay islaamka waa idinku daalay salla calaa nebi war ilaahay ka cabsada maalag waxa weeye waxaan markan waxaa waaye waa carraka dhaaf waaye wax laydinku yeelag la garan maayo islaam baad sheeganaysaan masaajidadii baad gelaysaan haddana waxbaa idinka hadlaysan shariif shaacib waxa uu sheegay in iminka caalamka muslimiinta ku dhaqanay ay baraarugeen oo ay tillaabsadeen islamarkaasina ay u hanqaltaagayaan inay aayahooda ka arrinsadaan laakiinse dadka soomaalida in badan oo ka mid ahi ay arrintaasi moog tahay loona baahan yahay in ay hurdada ka kacaan dadka islaamka ah ee na dhegaysanaya noo dhega nugul baan wax u sheegayaa horta nin ilaahay meel u wado meeli ka madow baa layidhi dogab ilaahay soo jiidayo daryaankiisa lama maqlo nin haddee meelba u hanuunsan oo meel uu ku socdo ilaahay baa xaaladiisa yaqaan laakiin annaga waxaan leenahay nimayow sidan si ka bedelan sameeya xaqiiqadii taabate meel walba aragte muddaa la joogaa islaamku mudduu nool yahay kow midda kale waxaad ogaataan bal haddiiba ay nimankan hadda waxay idiin sheegayaan ay run yihiin bal caalamka adduunka caalam yaa la yidhaahdaa adduunka caalamka caalamul islaami ama adduunka nin walbow raadiyaha aad haysato waxa ka yeerahaya bal dhegayso dib u dhux islaamku ma wuxuu ku kooban yahay ma soomaaliyuu ku kooban yahay war wax mar kacay oo ilaahay uu wato oo iska socdo oo rabbiga mucjisadiisa ku socdo ma waxaa kari farmaajo iyo wax la mid a iyo gaal baa kari ikhwaani bal dib u fiiriya wax adduunka ka socdo war islaamkii meel kasta uu joogo wuu dhaqaaqay muxuu ku dhaqaaqayaa xaqi baa la fahmay waa la socdaa soomaaliya waxaa ka jira dowlad federaal ah iyo dowlad goboleedyo waxaana duulaan ku jooga shisheeye caddaan iyo madowba leh dhibaatooyin hor leh ayaana hadba loo geystaa bulshada had waliba waxaa loo sheegaa in horumar la gaarsiinayo laakiinse sanadba sanad ka dambeeya waxaa la arkayaa iyaga oo dib u sii dhacaya waana muhiim in dadku ay baraarugaan oo ay indhaha kala furaan waad mahadsantaa cabdilaahi indhergaarad soomaaliyeed ayaa ka hadlay ujeedada ka dambaysa marin habaabinta ku socota dhallinyarada ku dhaqan muqdisho iyo magaalooyinka la maydka ah warbixin warkaa ku saabsan abuubakar ibraahim ayaa halkan ka soo jeedinaya maxamed jimcaale kheere oo ka mida waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegay in dowladda federaalka iyo shisheeyuhuba marin habaabin ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed wuxuu xusay in dhallinta lagu mashquuliyey kubbad iyo waxyaabo kale oo aanan faa'iido ugu jirin haddaan ku noqdo masaajidka ilaahay ayay ka leexinayaan kiniisadda gaaladu dhistana ummadday ku leexinayaan si ay gaalada uga helaan wax dhareer ah ilaahayna khalqigiisa asagaa cunno siinaya si xun bay cunno ku raadinayaan kuwaa sidaasay ula jeedaan gaaladiiyay keeneen gaaladii wiilal kuwaan ay banooniga u leexda kuwoodoo kalea meeshii fafadhiya oo qoryo la fadhiya oo waddankii qabsaday kuwaanna waxaa la leeyahay cayaaraha gala kuwa waxaa la leeyahay taga yurub war nimcadu baddaanay taallaa war berrigay taallaa wax laga wax baahida aad raadinaysaan halkaan ma taallee nimcaa taallee waddankiinna ka dhacsada waraabaha nabadoonka ayaa sheegay in marin habaabinta dhalinta ay tahay arrin dhagaraysan oo ethoobiya loogu diyaarinayo inay si sahlan ku qabsato waddanka ha waxay ii muujinaysaa oo caddiina arrinta etoobiya maraykan baa wata hadda waxaan maqlayay kan maraykanka u jooga halkaan wuxuu yidhi shan milyan oo etoobiya ayaan haysan dhul dhulkii etoobiya dadkiyaa ka batay dhulkiina waa yaryahay soomaaliya dadkiyaa ku yar dhulkiina waa iska bannaan yahay marka isdhexgal waa in la sameeyaa dhexgal marka maxaa meesha yaalla in soomaaliya la liqo waa taalla oo saas marka loo soo geliyo la yidhaahdo waxa weeye annagu waxaan nahay afa shan sanaan joogay sharciga iyo ogol marka soomaalidu ay noqdaan shakhsiyaad aan waxba noqonayn waa waxa falastiin maanta meesha la dhigay oo kale meel ka daran baa naloo wadaa wasaaradda isboortiga ee dowladda federaalka waxay taageero dhaqaale oo aad u badan ka heshaa dowladaha reer yurub si loogu marin habaabiyo dhallinyarada waxaana taageeradaasi ay u badan tahay qalab tababaro iyo dhismaha goobaha ciyaaraha iyadoo ay sidaasi tahayna waxaa dalka ku soo qulqulaya ciidamo ajaanib ah oo ay reer yurub soo hubeeyeen iyo kuwa caddaan ah oo hubkooda wataa wadayaasha mootobajaajka magaalada gurace ee gobolka galguduud ayaa ka cabanaya cadaadis ay kala kulmayaan booliska maamulka galmudug cabdisamad cabdulaahi dhalinyarada wadayaasha ka ah mootada bajaajka ah ee ka shaqaysta magaalada guriceel ee gobolka galgaduud ayaa maalintii shalay sameeyey shaqo joojin iyagoona soo gudbiyay dhibaatooyin ay ku qabaan ciidamada booliiska magaaladaas ee ka tirsan maamulka galmudugga qaar ka mid a wadayaasha bajaajka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay cadaadis iyo hanjabaadi kala duwan kala kulmayaan saraakiisha booliiska gurceel waxayna tilmaameen in mar weliba laga qaado canshuuro kuwaasoo aan waxba loogu qaban waa kuwaan iyagoo arrintaas ka waramaya waxaan ku hadlayaa afka dhallinyarada gurceel gaar ahaan ururka bajaajleyda layidhahdo bajaajleyda haddaan bajaajley nahay caqabad badan ayaan haystaa caqabaddaasoo ay ka mid tahay daahmaantii oo nalaka fiiqay in maxaa tirta canshuur oo nala ka qaado waxna aan lakuu qaban waddooyinku waa bacaad bacaadkaas ay yihiin annaga bajaajleyna ma mari karno bacaadkaas dowladduna waxay naga qaadaa canshuur canshuurtaasna waxban mana lakuu qabto annaga waxaan wadanaa bahaladaas aan lahayn albaabka lahayn oo albaabka u yihiin daahmaanta daahmaantiina waa nalaka fiiqay qorrax ayaan ugu dhimanna annaga qofka markaa qaadna kursiga uu kulaanaa markii qorraxdu ay soo kululaato qof maxaa tirata raaci karta ma lahan canshuurta oo ayada waxba aan ugula qaban oo dad gaara ama shakhsiyaad gaar ah ay ku tagriirfalaan in ay noo qabtaan waxyaalaha aan ka cabanayno oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay noogu soo jawaabaan waxaa weeyaan bashaata qofku waa soo raacaa waa fiirinaa waa ka degaa saasuu u fiiraa waa ka degaa daahman male roobaa iska imaaha roobkii laguma wadi karo waa la iska xarayha canshuur waa nagala qaadaa waddooyinku waa iska bacaad meel la mari kara male rafaadkaas aan haysto wadayaasha gaadiidka kala duwan ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale qaar ka mida magaalooyinka ku yaala gobolada ayaa had iyo jeer ka soo muuqda warbaahinta kuwaasoo cabashooyin kala duwan ka gudbinaya ciidamada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale baaq u diray hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ka jira oo qaarkood aysan isku wacnayn maxamed cabdilaahi farmaajo oo wajahaya cadaadis kaga imaanaya shisheeyaha kuwaasi oo ku amray inuu wadahadal la furo maamul goboleedyada ay isku kacsan yihiin dowladiisa ayaa mar kale waxa uu casuumaad u diray maamul goboleedyada shisheeya kalkaalka ah ee ka jira dalka waxa uu ugu baaqay inay kasoo qayb galaan shir ay yeelanayaan wax loogu yeeray golaha amniga qaranka kaas oo ka dhici doona magaalada muqdisho loogana hadli doono arrimaha ammaanka madaxtooyada hilla soomaaliya oo warkan baahisay waxa ay ku sheegtay in shirkan uu dhici doono inta u dhexaysa shanta ilaa iyo sideedda bisha luuliyo eena ku soo wajahan shirku waa mid wadatashi ah oo ballaaran waxaana looga hadlayaa doorashooyinka dalka arrimaha amniga dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo dhammaystirka dib u eegista dastuurka ayaa lagu yidhi warka ay baahisay villa soomaaliya farmaajo waxa uu baaqiisa ku sheegay inay aad u adkaynayaan muhiimadda shirkan uu leeyahay isagoo sheegay inuu dhammaystir u yahay wuxuu ku tilmaamay guulaha siyaasadeed amni iyo midka dhaqaale ee ay gaartay dowladdiisa lama oga sida maamul goboleedyada ay ku aqbali doonaan shirkan waxaa muuqanaysa oo soo ifbaxaysa in maamul goboleedyada qaarkood ay gaashaanka ku dhufan doonaan shirkan maadaama khilaaf uu kala dhexeeyo dowladda federaalka waxaana maamul goboleedyadaasi ay kala yihiin puntland iyo jubbaland kuwaas oo muddooyinkii dambe jeedinaya hadallo ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalka nimankana baydhabo hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada cabdicasiis xasan maxamed oo loo yaqaano lafta gareen ayaa xilka ka qaaday xubno ka tirsanaa golihiisa wasiirada waxaana uu ku bedelay kuwo kale wareegto uu soo saaray lafta gareen waxa uu xilkii kaga xayuubiyey wasiirka kuluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka warar kale oo soo ifbaxay waxa ay sheegayaan in lafta gareen uu wada qorsho kale uu isku shaadheen ugu samaynayo golihiisa wasiirada waxaana suurtagal ah in xilalka ay ku waayaan wasiire u dhowaa shariif xasan sheekh aadan oo mar madaxweyne ka soo noqday maamulka koonfur galbeed maamulkan ayaa ah maamul itaal daran oo etoobiya ay ku hayso magaalada baydhabo waxaana uu ku magacaaban yahay gobolada baay bakool iyo shabeellaha hoose oo ay ka joogaan meelo tiro yar cabdicasiis lafta gareen ayaa ah nin aad ugu dhow madaxweynaha dowladda federaalka oo doorashadiisa ku bixiyey lacag aada u badan ugu dambayntiina dowladaha etoobiya iyo jabuuti ayaa isgarab istaagay etoobiya iyagoo kasoo horjeestay qaraar ka soo baxay ururka isku magacaabay jaamacadda carabta ururka jaamacadda carabta ayaa kulan ay yeesheen waxa ay ku ansixiyeen qaraar ay ku taageerayeen masar oo xiisad ay kala dhexayso etoobiya kuwaasi oo biyoxireen weyn ka sameeyey webiga niil qaraarka kasoo baxay jaamacadda carabta ayaa dhigaya in etoobiya ay joojiso buuxinta biyoxireenka webiga niil islamarkaana khilaafka kala dhexeeya dalalka masar iyo suudaan lagu dhammeeyo wadahadal qaraarkan oo asal ay soo gudbisay masar ayaa si buuxda waxaa u ansixiyey inta badan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo dowladaha etoobiya jabuuti iyo qatar kuwaasi oo isgarab istaagay etoobiya sidii laga filayayba dowladda federaalka waxa ay sheegtay in khilaafka u dhexeeya masar iyo etoobiya ay dhexdhexaad ka tahay islamarkaana aysan cid la safan doonin iyadoo hadda ay muuqato in ay isgarab istaagtay oo ay la safatay dowladda etoobiya etoobiya ayaa bishan lagu soo wajahan waxa ay si buuxda u sheegtay in ay dhammaystiri doonto buuxinta biyoxireenka webiga niil masar ayaa ah dal si aad ah dadkiisu ay ugu tiirsan yihiin biyaha webiga niil waxaana ay aada u diiday oo ay kaga soo horjeesatay in etoobiya ay dhammaystirto biyoxireenkaasi maxamed cabdilaahi farmaajo oo madaxweyne u ah dowladda federaalka ayaa ah nin aada ugu dhow abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya horeyna waxa uu ugu saxiixay afar dekadood oo ku yaala gudaha dalka shucuubta dalalka carabeed ayaa aada u hadalhaya sida dowladaha etoobiya iyo jabuuti ay ula safteen etoobiya warkii dhegeystayaal xilligan waa naga intaa cid u dhaafina radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah